sabuuraddii boqol iyo afartanaad rabbiyow ninka sharka leh iga samata bixi oo iga ilaali ninka dulmiga badan kuwaasoo qalbigooda kaga fikera balaayooyin had iyo goorna dagaal bay isu soo urursadaan waxay carrabkoodii u afaysteen sidii abeeso oo kale oo bushumahoodana waxaa ku hoos jirta waabaydii jilbiska seelah rabbiyow gacmaha kuwa sharka leh iga dhowr oo iga ilaali ninka dulmiga badan kuwaasoo u qasdiyey inay tallaabooyinkayga dhinac u leexiyaan kuwa kibirka badanu waxay ii qariyeen dabin iyo xarko oo jidka dhinaciisana waxay ii gogleen shabag oo siriq bay ii qooleen seelah waxaan rabbiga ku idhi waxaad tahay ilaahayga haddaba rabbiyow bal dhegta u dhig codka baryootankayga ilaahow sayidow xooggii badbaadadaydow maalintii dagaalka madaxaygaad dabooshay rabbiyow kuwa sharka leh hasiin waxay doonayaan oo horay ha u sii wedin xeeladdooda sharka ah waaba intaasoo ay kor isu qaadaane seelaah oo kuwa igu wareegsan madaxoodana balaayada bushimahooda ka soo baxaysa ha daboosho dhuxullo ololaya ha ku soo dul daateen oo iyaga ha lagu dhex tuuro dabka iyo godad aad u dhaadheer si aanay mar dambe u soo saro kicin ninka sharka ku hadlaa yaanu dhulka ku sii waarin sharku wuxuu ugaarsan doonaa ninka dulmiga badan inuu afgembiyo aawadeed waan ogahay in rabbigu kuwa dhibban dacwaddooda u gar qaadi doono oo uu kuwa baahanna xaqooda siin doono hubaal kuwa xaqa ahu waxay ku mahadnaqi doonaan magacaaga oo kuwa qumanuna waxay joogi doonaan hortaada